Gudoomiye ku-xigeenka hay-adda shaqaalo rayidka maamulka somalilan iyo agaasimaha guud ee hay-addaasi kulan la qaaday ahaan oo ku mid ah isku-duwayaalka wasaarado ee ka sugan gobolka togdheer kulanka ujeedadiis way haytay sidii lansii wadi lahay shaqada hay-ado iyo weliba ku shaqeeyoka howlo horyaala ee dowladda wayna markii usaa dhammaaday warbixin ubiyey guddoomiyaga gobolka togdheer maxamuud cali saleebaan runtii aada iyo aad baan ugu faraxsannahay imaatinkiina iyo hawsha u socotaan oo ah sidii loo derdergelin lahaa tayeynta shaqaalaha dabagalka shaqaalaha dhibaatooyinka jira ee shaqaalaha ama haysta ama caqabadaha hortaagan shaqadii bulshada loo fulinayay inaynu ka doodnaa gobolka noogu timaadeen aada iyo aad baan runtii usoo dhaweyneynaa maanta haddaynu sallay waxaan rajayneynaa in wixii naga naabtay dee hargeysa nagaga xidhaa in aanu ka dhibixi doono oo ay tahay maamul daadejin xasan xuseen haydar gudoomiye ku-xigeenka hay-adda shaqaalaha rayidka maamulka somalilan iyo usiinu ku warbiisa odaasha gobolka togdheer ee somalilan
dardergelintii shaqada dowladda iyo in la dabagalo lana hubiyo sida shaqada qaranku uga socoto hay-adaha iyo wasaaradaha dowladda marka kolley xafiis baanu ku leenahay hay-adda shaqaalo halkan ay ku leedahay oo markaanu idinka maqannahayna xafiiskaasay tahay inuu shaqada si rasmiya u qabto si joogtaa u dabagalo xafiisyada eega kuwa shaqeynaya kuwa aan shaqaynayn xaadiriskooda howlqabadkooda qorshayaashooda waxaasoo dhan isagay tahayna eego marka imika kolley marka xagan kulankeena dhamaysano xafiisyadiinaan tegi doonaa xafiisyada waxaan eegi doonaa shaqaalaha jooga iyo inta soo shaqo tagta iyo iyo inta guud ahaan ku qoran kolley markaa maadaama dalkana ay dowlad cusubi ka dhalatay barnaamijka madaxweynaha cabdiraxmaan ciro waxaa kow ka ah in la xoojiyo adeega bulshada dib u habeynna lagu sameeyo shaqaalaha la tirakoobo la diiwaangeliyo muxuu ahaa xuquuqahooda kor loo qaado oo ay ka mid tahay xeerkaa darajooyinka oo aan doonayn dhawaan la fuljiyo markii hore darajooyinku afar bay ahaayeen iminka laakiin darajo waliba ilaa shan bay usii qaybsamaysaa iyo wax ka badan qofkii muddo dheer joogay iyo qofka iminka cusubi isku ma noqonayaan isku xuquuqna ma noqonayaan waxaa kaloo jira xeerkii howlgabka oon doonayn inaan fulino markaa ujeedadeena waxay tahay in shaqada la dardargeliyo markaa isduwayaasha halkan jooga waxaan kula dardaarmi laha inay shaqada dardargeliyaan la xisaabtamaan shaqaalaha ay kala gartaan qofka shaqada soo xaadiree maalin walba yimaada iyo qofka aan imanin isku mid maaha aada iyo aad baad u mahadsantihiin gobolkan waa gobol ballaadhan waa gobol baaxadiisa leh waxaad isku duwo walba ka mas-uul tahay wasiirkaagii iyo madaxweynihii qaranka toos baad uga mas-uul tahay shaqada ad u hayso qaranka qofka aan shaqadii u qaadanayay mashaarka aanan ka shaqaysanaynin isku duwuhuna inuu haysta maaha oo dee si maxaanku dhadaaye ugu qariyo maaha mushaarka waxaad u qaadanaysa waxa weeye inayn dalka iyo dadkan u shaqayno qofku u qaadanaya isagoo noloshiisa dee uu ku maareeyo taa isku duwayaasha ayaan uga tegaynaa isku duwaha iyaguna hay-addii shaqaaluhu ka mas-uuliyayo wixi aad uga maarmi weydeen dee intaad hargeysa usoo safraysaan halkanaa laydinku keenay adeegiyo wixii laga maarmi waayo uun hargeysa loo tago ee waxa kale shaqadii halkaa ka socotay xaggana nuusoo wareejino la shaqaysiin isku duwaha intaa unbaa idin oo shaqaalahana inaad ku shaqayso oo dee duruufo adan ka bixi doonaa mar baa laga bixi doonaa duruufo adage shaqadaan haynaan ku shaqayno waan idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan eed uga soo qayb gasheen kulankan aan idinku yeedhnay waa annaguna si dhow baan idinla shaqaynaynaa albaabada way idin furan yihiin waanu wada xidhanaynaa insha allahu tacaala